asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan ku qabanno sheekooyinka farada badanna aan isugu keenno tusaalayaasha cajiibkaana aan ku bixinno taasoo ah xubin murtiyeed ama xubin tilmaameed ama xubin taariikheed ama xubin sooyaaleed oo midaasoo ah mid meelo badan waxay naga tusta ama tusaalooyin badan na siisa waa mid ka mid a sheekooyinka taariikhda kuwa laga soo guuriyo ama sooyaalka iyo waxyaalihii la xidhiidhay wax fara badan inaga tusta waxay wax badan inooga tusaysaa dee qaababka iyo habka loo soo hinjinhayo ama loo soo qaadahayo ayaa waxay kuu muujinhayaan sida soomaalidii hore ay u noolayd iyo qaababkii soomaalidii hore ay ahaan jirtay markii soomaalidii hore sida ay u noolayd iyo tilmaamaheedii aad hesho waxaad helaysaa sooyaalka iyo waxa uu ahaa ayaad helaysaa waxaa kuu baxahaya raadkii awowyaasha oo laga yaabo dad fara badan inay ciidu kaga rogmatay ama ay duufaanuhu ka aaseen ama uu roob qariyey haddii ee beedmahayo markaa haddii aad mahmaayaa iyo afkooyiya sheekooyinka fahanto middaa iyada ihi daaqadda ayay ka baxaysaa oo qaabkay daaqadda uga baxaysaa waxay daaqadda ooga baxaysaa qaab maaragtay degan oo aan nuuxnuuxsi iyo muran lahayn sababtoo ah waxaad soo ogaanaysaa wax fara badanoo awal hore aadan ogeyn wax fara badanoo taariikhiyan aadan u aqoonin wax fara badanoo aan horay lagugu sheegin ayaad helaysaa mar haddaad kuwaa heshana waad garanaysaa sida aad raadqaadka u samayn karto xubinteenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caalamiga mid ka mid a waxaa laga yaabaa inaad maqasho nin sheeko cajiiba sameeyey markaasaa la dhihi yuu ahaa soomaalidu dhaqan bay u leedahay dhaqan ayaa leedahay nin baa la dilay oo yaa dilay baa la dhihi yaa dilay xagee ku dhintay lama dhahayo horta kow yaa dilay markaasaa la dhihi ree hebel ree hebel ree hebelkaa mataqaanaa waa meel laga yaaba aniga cabdinaasir barkhadlaa inaan shan iyo labaatan iyo soddon ka tirsado ree hebel baa dilay dekanadii baa laga yaabaa in aniga la iisoo doonto oo meelahan iska marahayo oo aan waxa waxba ka ogeyn ama mid ila mida sababta maxay tahay waxa weeye dee ree hebel dhibaatada maxay ka imaatay ree hebel raggii hore marka maxay dhaheen si ree hebelkaas maaragtay tusaalayaal loo siiyo ayaa sheekadan xubin murtiyeedan lasoo qaaday xubin murtiyeedan oo ah mid cajiiba oo tusaalayaal ina siinaysa nin baa wax sameeyaa la yidhi heerihii baa ka sheegtay oo nin ree hebela ayaa saas sameeyey heerihii baa marka waxay soo dhibteen gartoodii ninka odayga u ahaa waxa uu yidhi yaa adin warramee baruur keliya ayaa baruuryo badan qundhisa miyaydnaan ogeyn haa weeye waa ognahay haddii hal baruur oo caydhiin la dhex dhigo baruurta kale oo dhan waa qundhi annagu haddaan heer hebelnahay halkaa ninkaa unbaa waxaasoo qurun ah iyo waxaasoo ceeb ah iyo waxaasoo cay ah iyo waxaasoo khalad ah noo soo jiiday buu yidhi marka baruur keliya ayaa baruuryo badan qundhisa saasaan idin leenahay annaga intanada kale qurun ma nihin ee waxaan nahay dad nadiifa waxaan nahay dad ehela waxaan nahay dad tol ah waxaan nahay dad sokeeya ah haddii ee beedmahayo ninkaas qurunka uu sameeyey waa baruurtii baruryaha qundhisay eh yaa naloo qaban wixii gar iyo xaaltan iyo xaalmarin iyo isgacan marin iyo samaan iyo wax alla wixii wanaag ahaana diyaar ayaanu la nahay bal sidaa ha loo ogaado ayuu yidhi halkaasay ka imaatay xubinteennan maanta ee lagu leeyahay baruur keliya ayaa baruuryo badan qundhisa waana hadal ilaa iyo maanta taagan oo aan dhammaanin meeshiina aan dhaafin mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi af af loo waayey baa ba'ay af af loo waayey baa ba'ay